ka feejignow khiyaano iyo musuqmaasuq tani waa farriin loogu digayo dadka ay kaalmaysa hay-adda w f b inay ka feejignaadaan dadka doonaya inay carqaladeeyaan ama macaash ay ka sameeyaan howlaha gargaarka bini'aadinimo ee dowlad goboleedka jubbaland dhammaan waxqabadkaiyo adeegyada hay-adda w f b sida diiwaangelinta qoysaska qaybinta kaarka suulsaarka iyo beddelashada adeegga dukaamada waa lacag la'aan qofna lacag ha ku siin adeegyada ama kaalmada ay bixiso hay-adda w f b qof kasta oo ku weyddiisto lacag inta barnaamijka kaalmada uu socdo heer kasta ha haatee waa inaad islamarkiiba soo sheegtaa si qarsoon ayaa warbixinnada loogu soo gudbin karaa qadka taleefannada lacag la'aanta ee hay-adda w f b macaamiisha hurmuud waxay soo wici karaan lambarka tirsigiisu yahay eber lix hal toddobo toban iyo afar eber hal lixdan iyo afar eber lix hal toddobo toban iyo afar eber hal lixdan iyo afar sidoo kale lambarrada lacag la'aanta ah ee aad kala soo xidhiiri kartaan hay-adda w f b waxay ku qoran yihiin xagga dambe ee kaarka suulsaarka soo wicidda lambarrada hay-adda w f b waa sir xafidan caddaymaha soowacaha w f b lama wadaagayso cid kale